نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد faslu fi lfuruudi lmuqadara wuxuu fasal u yahay furuudta ilaahay ou qadare farad iyo muqadar waa isku mid sababtoo alfardu huna alqadcu waa waana qeybtou ilaahay jaangooyey macnaa furuudtii la jaangooyey oo ilaahay uu qadaray inta ay yihiin iyo qolo walba intay wax ku dhexlayso iyo shuruudooda ayuu halkan ka hadlaya waana asaaska hadda faraa-idka waayo faraa-idka wuxuu leeyahay waxyaalaha asaasiyaadka ah iyo masaa-il mutafarica oo xoogaa sii adag marka kitaabkan maadaama kitaab mukhtasar uu yahay masaa-ilka asaasiyaadka ah oo ka hadlaya oo commonkaa mar kastaba dhaca intaan haddii uu barto masaa-ilka yararka qofka waa xallin kara intaan kitaabka bishaac isfaacan u barto masaa-ilka aan aada usii dhib badnayn qofka waa xalli karaa faslun wuxuu faslaya fi lfuruudi furuushi almuqadarati la qadare oo la jaangooye walfuruudu furuusha faradyaalka macnaa la jaangooye almuqadarati alfuruud iyo muqadar waa isku mid yacnii furuusha la jaangooyey oo la qadaray fii kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa qur-aankaa sitatun lix weyn lixdaas faradba qur-aankaa caddeeyey saddexda aayadood labada yuusiikum ullaahu iyo walakum nisu maa taraka iyo yastaftuunaka fi nnisaa suuradda ugu danbeysa yastaftuunaka qul laa yuftiik oo aayatu sayf loo yaqaano waqti kuleylo jilaalay soo degtay kan ugu horeeya annisfu kala bar oo bar weeye yacni tarikada wixii uu qofka uu ka tegay tarika waxaa la yidhahdaa xoolaha uu qofka meydka uu ka tegay kalo baroo bar macnaa dadka qaadanaya oo faradkooda uu yahay in xoolaha laba markii loo dhigo inay dhig qaataan warubcu afar daloolkii xoolihii afar meelood markii loo qaybiyo qeyb ka mida ayaa rubc la yidhaahdaa waa afar dalool soomaalidu saas yidhaahdaa wathumun sideed daloolkii xoolihii oo sideed loo qaybiyey sideed waaxood waax ka mida saas oo kale waa neef xoolaa ee afar waaxood markii hore loo qaybiyey waax walba laba loo qaybiyey sideed weyn saddexaas waxay isku yidhaahdaan culummadu arubc annisfu wa nisfuhu wa nisfu nisfiay isku yidhaahdaan annisfu iyo nisfuhu nuska nuskiisa waa rubac rubaca nuskiisana waa thumu annisfu wa nisfuhu wa nisfu nisfihi bay dhaha intaasu kusoo aruuriya hay ka labaadna wathuluthaani labada thuluth saddex meelood xoolihii markii loo qabiyo laba dalool saasay dhahan soomaaliya thuluthaan saddex markii loo qaybiyo saddex waaxood xoolihii markii laga dhigo laba dalool iyo wathuluthu thuluth thuluthna waxaa weeyaan xoolihii oo saddex qaybood loo qaybiyey qayb ka mid aha la yidhaahda wasudusu sudusu sudus xoolihii oo lix meelood loo qaybiyey waax ka mida waayo lix dalool saasay mara fraction kolley dadkii xisaaba kasoo qaata saasuma dhihi jirin aragga xisaaba kasoo qaata annaga xoogaa waa ka horeyn waa annaga horeysa laakiin saas culimmadu ku laqba jiren iyaga laftooda wixii un soomaaliya ka qaateen meel kale kama keeni waa lixdaas weyn nus iyo rubuc iyo thumun thuluthaan thuluth iyo sudus qur-aankan lagu wada sheegay fa nisfu niski markuu kuu sheegay lixdoodii ayuu wuxuu kuu sheegayaa mid walba cidda wax ku dhaxasha fa nisfu fardu khamsatin shan faradkooda waa shan ayaa wax ku dhaxasha bishuruud albintu gabadhiyaa wax ku dhaxasha yacni meydku hadduu gabar keliya uu ka tegay ayay wax ku dhaxashaa laba shardi bay leedahay inaan gabar kale la joogin ama tu saddexaad oo keligeed ay tahay inaan walaal raga uusan la joogin oo mucasiba haddii gabar kale aysan la jirin ama laba gabdhood oo kale oy keligeed tahay wax walaalahoo iyada darajadeeda ah ama ku aabba ha ahaado ama ku aabbiyo hooye ha ahaado waxa weeyaan markaasi nis wax ku dhexsaa marka waa laba shardi oo cadamiyahay dhahaan inaan gabar kale la joogin oo iyada ku darajo ah oo walaasheed ah inaan walaalkeed uusan la joogin walaalkaas ama aabbiyo hooye ha ku ahaado ama ku aabba ha ahaado waxaana u daliil u daliila qowlu tacaala yuusikum allahu fii wlaadikum lidakari mila xadi lunhayeyn fain kuna nisaءa fowqa hanatayni falahuna huluثa ma tarak wain kaanat waaxidatan hadday keligee tahay falaha nisfu ayay lahayd sababtoo ah ilmaha meydka uu ka tago waa saddex xaalo wiilal iyo gabdho isku jira inay yihiin aayaddaa sheegto waxaa li lidakari mithla xadi lunhayeyn qur-aanka ma dhihin gabadha nus ha la siiyo laakiin waxaa la yidhi ninka ha loo labanlaabaa l ta-aduban sababta ninka waxaa loogu labanlaabaa mas-uuliyad badana saara waa markay wiilal iyo gabdha yihiin oo meydka dadka dhalay waa sulbiba haddaad maqasho waa meydka qofka dadka u dhalay inay laba gabdhood iyo wax ka badan yihiin markaa huluhaan layin fain kuna nisaaan fowqa hanatayni falahuna huluhaa maa tarak wain kaanad waaxidatan mid hadday tahana falaha nisfu ayay leedahay qur-aanka saas hadhow markaa dhammeynaan dariiqada qur-aanka soo khulaasay doona wa bintulibni meydkii caruur ma leh laakiin waxaa jooga gabar wiilkiisa oo dhalay inan wiilkiisa oo dhalay ayaa joogta ayaduna nusay qaadanaysaa saddex shardiay ku qaadanay awalan meydku inuusan caruur lahayn ilaa iyadoo caruur toosa maahan moogta inaan gabdho kale oo banaatul ibniyaal kale aysan la jirin oo meydku awoowo u yahay mucasib oo ku darajaa waa inuu jirin ama iyada ha la dhasho ama ina adeerkeed ha ahaado waa inuusan jirin ayada daliisheedu waxaa weeye qur-aanka haddii la yidhaahdo binti haddii la yidhaahdo ama ibni haddii la yidhaahdo ibnul ibniga iyo bintul ibnigu waa soo gelayaan majaas ahaan yani sunnaduna waa caddaysoo qiso waxaa jirtay meyda wuxuu ka tegey gabar iyo gabaroo awoowo u yahay iyo walaal gabar walaal ah oo shaqiiqo ah nabigu wuxuu ku xukumay calayhi salaatu salaam gabadha inay nis qaadato gabadhan meydka awoha u yahana inay sudus qaadato takmilata thuluthayn gabadhii shaqiiqadahedna waxaa la yidhi nuskii kale casbahan u qaadana waa noo imaan doonta marka sunnada ayaa caddaysay aayaddan waa laga fahmi karaa laakiin sunnada nabiga ayaa caddaysay marka gabadhiiyoo joogta maadaama ay qaadato sidii gabar la dhalatay ay thuluthaankii dhammaystiratay kaligeed hadday joogtana nuskeediiay xaabsanaysaa marka walukhtu walaashii wey oo min alabi walummi ka ahaaday ukhta min alabi walummi faradiyiintu shaqiiqana waa yidhahda markay soo gaabinayaan aabba iyo hooye hadday tahay shaqiiqana waa la yidhahda ayadana ya ayaduna waxay ku dhaxashaa afar shardi oo macnaha in la waayo afar shay in la waayo awalan meydku waa inuusan owlaad lahayn caruur uusan ka tegin gabar iyo wiil waa inuusan caruur oo waladul ibnina gabar iyo wiilba midna waa inuusan ka tegin laba ma taha walaasheed kaloo shaqiiqaa inaysan jirin oo iyada la wadaagto thuluthaan ay isla gaaraan ama walaalo dhowrahoo gabdhaha wiilal walaalaana waa inaysan la jirin oo hadhow waxay noqonayaan lidakari mil xadi lunhayn nacam waxaana u daliila qowluhu tacaala yasaftuunaka fi nisa qul laa yuftiikum fi lkalaal in imruun halaka qof hadduu dhinto walahu akhun oo ukhtun asagoo inimrun halaka laysa lahu walad walahu ukhtun ou leeyahy falahaa nisu maa taraka ilaah ilaa ukhtu waa walaal shaqiiq ah ama iyadu haddii hayste walaal umma ma garata wa huwa yariuhaa gabaraa dhimatay owlaad kama tegin iyo aabba iyo maaragtay midna kama tegin owlaadna kama tegin aabbana kama tegin xoolaheeda dhan jugow siisanaa oo yariuhaa in lam yakun laha walad fain kaanat itnatiin waa noo imaan doonaan marka iyo walukhtu min alabi iyo walaashii meydka ku aabba ahaa ayaduna intii hore waa in weladu sulbi waa in la waayo welad meydka u dhala weladul ubni waa in la waayo ukhto shaqiiqa waa in la waayo soo ma iyo akh shaqiiqa min baabi owla waa in wax tacsiibiyaho walaalkeed ku aabbaa waa inuusan jirin markii intaas la waayo ayay maaragtay iyaduna ay nuskeeda ay maaragtay afka iska marinaysaa markaas haye wazawju zawjkii weeye waa goorma asaguna hal shardiyo cadami ah waa shardi cadamiha oo ku dhexli karaa nuska cadami waxaa la yihahdaa waxaas waa inaysan joogin haddii lagu yidhaahdo waxaas waa in la waayo cadam se wix waa la waayo soo maha shardi cadamiha la yihahda wazawju zawjkii waaye in lam yakun haddousan ahayn idaa lam yakun haddousan ahayn macahu macigiisa waladun welad haddousan ahayn faradiyiintu welad hadday idlaaqaan gabar iyo wiilba waa soo hergelaya welad haddii lagu yidhaahdo gabar iyo wiil waa u siman yihiin laakiin ibna haddii lagu yidhahdo ama binti ma garat khalaa markaas waa kala duumaya marka hadda zawjka nuska in laga xijaabo oo rubac lagu cariiriyo gabar iyo wiil waa isugu mid haddii islaamtu ay gabar leedahay ama wiil ay leedahay waxa weeye xusulkay u dhigayaano nuska intee laga caririyo ayaa marka rubciyaa lagu daadinaya ilmahaas asaga ha u dhasho ama nin kale ha u dhasho islaan garoobaho ilmalo gabar loo guursaday xoolihii ay ka dhimatay gabadhiiyaa joogto ay ninka hore u dhashay khalaas waa ka caririyeysaa marka rubcay u sikina ama gabaray u dhashay ama wiilo u dhalaa jooga odagii marka waa la durkina waxaa leeyahay adeer rubcaaga eesh ku aruur maa laka nishuna walaa waladubnin waladubnin waa laska mid inan waxaa jooga gabar ama inan oo wiilkeeda oo dhala islaanta wiilkaas dhalay wiilka kale iyo ilmaha kale ama asaga ha u dhasho ninkan ama calaykum assalaam ama nin kale ha u dhasho nacam weladka waabaa la caddeeyey oo waxaa la yidhi walakum nisu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahunna walad marka waladul ibnigana isagana booskiisii baa la joojiyey marka sunnadan iyo maaratay fataawada saxaabadan waa fataawada waa ku caddaha nacam marka booskiyaa la joojiyey wazawju zawji in lam wazawju a ku dhaxla nus ila waa goorma idaa lam yakun macahu waladun walaa walad ibnin haddii uusan walad iyo walad ibnin midna lahayn aan ku celinay walfuruud almuqadaratu lagu qadaray fii kitaab illah sitatun annisfu waaye walrubcu walthumnu walthuluthaani walthuluth wasudusu waaye fannisfu khamsa fardu khamsatin shan wey albintu inantii oo meydka ou dhalay binta haddii aada maqasho waa midda asaga oo dhalay meydkaa la yihahdaa meydku ama rag ha ahaado ama dhadig ha ahaado wa bintulibni inanka gabadhiis laakiin gabar gabadheed iyada wax ma dhexlayso ilaa in casabo la waayo maaragtay dawiil arxaam ay noqdaan maaha waxaan dhahnay gabadhu waxay ku dhexlaysaa laba shardi oo cadami ah labadaas shardi waa maxay gabar kale iyo laba wax ka badan oo walaalaheed inaynan la jirin walaalkeed oo tacsiibiyana waa inuusan jirin halkaas ku dhexle bintul ibni labadii waxay ku darsanee walaala inaysan jirin maaragtay gabar kaloo iyada walaasheeda iyo tacsiibna waa sidii kale iyada mid lamida oo ama la dhalashay ama la ilmo adeeran oysan jirin walukhtu min alabi walumi waa ukhtii shaqiiqadahayd intii lasoo dhaafay waa inaysan jirin waa inaan welad oo meydka waa inuusan jirin ama waladulibni waa inuusan jirin gabadha weli xaataba soo maha keligeedna waa inay tahay walaal casabeyana waa inuusan jirin walukhtu min alabi iyo walaashii aabbaha intii hore iyo walaal hooye markii la waayo walaal ku aabihi hooyaa markii la waayo iyo wazawju zawjka waa goorma idaa lam yakun macahu waladun walaa waladu bniin waa inaan welad oo meydka o dhalay welad haddii la faraisha looma jeedo wiil keliya wiil iyo gabar waa isku mid welad haddii la yidhaah walaa waladu bnin inaan welad oo dhalay wiil iyo gabar waa isku mid maalan islaanaa dhimatay zawjkeeday ka tagtay iyo inan wiilkeeda oo dhalo ayay u tahay inu wiilkeeda oo dhalo inantaas ama wiil wiilkiis wiilkeeda oo dhale khalaas sawjka waa la durkinayaa marka nuska waa laga rubcaa la geenayaa warubcu rubciina fardu thnayni waa labo cid kale ma dhexasho rubac iyo thumun haddaa aragtid sawjo iyo sawjo ma dhaafo ma garan labadaas kama dhex baxsan khalqi kale wax ku dhexla ma jiro azawju zawjkii oo macal waladi zawj oo ilma xaa haweentu ay dhashay ay la joogto waladkaas waxaan sheegnay gabar iyo wiil waa noqon karaa oo waladul ibn ama inankaa xaaskiisa ilmo oo dhalay wiil iyo gabar ha ahaatee mar kastaba faraa-ilka walad haddaad aragtaan waxa weeye gabar iyo wiil waa u sinan yihiin taasa marka ogaanaysa iyo wazawjatu zawjaadki zawjadii aw izawjaat iyo zawjooyinkii badnaa ilaa zawj asagu ma tacadudo zawj markaas waa keligiis laakiin sharcigana zawjaadku waa tacaduda sharciga islaamka waa goorma laakiin waa maca cadami lwaladi oo waladilibn marka haweenku zawjaadka iyo zawjadu ayagu rubac maxay ku dhaxlaan shardi cadami ah soo maa shardi cadami ah zawjkuna muxuu ku dhexlaa shardi wujuudi ah shardiga wujuudiga waa maxay waa in la helo welad oo meydku dhalay ama welad ou dhalay inanka meydku ou dhalay inan marka lagu leeyahay gabar gabadheed ama wiil gabadhiis meesha kuma jiro isago baabkeenna kuma jiro wazawjatu aw izawjaatu maca cadami lwaladiya ku dhaxlaan rubicii wld ibn waa qowluhu tacaala walahuna arubucu mima taragtum faraa-ilka qur-aanka cadeeyey wax yar unbaa maaragtay masaa'il yar yar unbaa sunnadu ku dartay iyo masaa'il kaloo yaroo fataawada saxaabada ijtihaadkoo lagu daray qur-aankaa kafeeye haye walahuna arubucu mimaa taragtum waa goorma in lam yakun marka iyaga zawjaadka waa shardi cadabi in lam yakun walad waladka halkaa marka waxaa looga jeeda yashmal aakar esh wlunha oo waladu bnina waa ku jirta ilaa waladkii macnihiisii waayo laakiin horta waa inuu inan dhalo laakiin gabar wiil isku mid hadday gabara dhasho wiil iyo gabar wuxuu yahaba asaga eesh laa maxalo min alciraabi huna wthumunu thumunkana fardu zawjati wazawjaati waayo idaa kaana lizawji waladun haduu leeyahay oo waladu bnin ou leeyahay dakaran kaana unha halkaas ku cadey dakri unha ha ahaada humunkana haweenku haweenta zawjada keliya ama haweentoo dhan waxay wax ku dhaxlaan shardi eesh wujuudi ah wujuudi waxawaay waa hadday waxaasi joogaan ah lagu leeyahy waxaas haddii ay joogaan wujuudigaas waa maxay wuxuu dhahay idaa kaana lizawji waladun hadduu joogo oo waladubnin ou joogo dakaran kaana unha ha ahaado weladku ama dakar unha ha ahaado waladubnina dakar unha ha ahaado laakiin maxaa la diidayaa waladulbinti dakar wa unha wuxuu yahaba booska asaga kuma jiro nacam laakiin bintu sulbi iyadu oo zawjada ay dhashay ma garati iyadu meesha waa joogta laakiin ilmaheeda wax ma qaadi karaan had waa qowlu tacaala walahuna humunu mima ha walahuna walahuna rumaad ila in kaan lakum waladun eh eh fain lam yakun ya walahuna rucma in kaan lakum waladun falahuna humunu mima taraktu hay wاthumunu fardu الزawjati wالزawjaati in kaana liلزawji waladun hadii ou yahay oo waladu bnin hadii uu yahay dakaran kaana unthaha waxuu yahaba wاthulthaani labada thuluثna fardu arbacatin afar ayuu farad u yahay thuluthaan thuluthaan haddii aada rabtid dadkii nuska lahaa zoojka saar ilaa waxaa la markii nuska inta laheyd markaan ka reebno zoojka inta kale gabdho oo mid miday ahaayeen soo maaha albint bint libni waluht lilab walum waluht liabay ahayn soo maaha zoojka kahaar gabdhihiina laba iyo wax ka badan ka dhig thuluthaan marka halkaas weeye waa asxaabu nisf zoojka kasaar ayagiina mid mid ka badi awal mid miday ahaayeenoo laba iyo saddex wixii ka badnaa ka dhig thuluthaan waa kaas weeye si aada ogaasa isugu xiran yihiin marka thuluthaan wax kale maaha shantii niska iska lehayd zoojka adigana dhaafidha adiga adigu rubacaad marka dambe aada imaanaysaa maxaa kuusaa haray bintadii bint ibni ukhtu shaqiiqa iyo ukhtu liab shuruudii kaloo dhan u qabo laakiin bishardi awal waa inay waaxida yihiin hadda laba iyo wax ka badan inay yihiin laba iyo wax ka badan inay yihiin laba iyo wax ka badan inay yihiin intaasunbaa u shardi wax haddii las haleeshiiyo waa kuusoo sahlanaanayo wathulthaani fardu arbacati waaye albintayni labadii gabdhood iyo bintayliibni iyo laba gabdhoodoo meydka inankiisu dhalay haddii la waayo sulbiga weladu sulbi haddii la waayo amaa bintaynka de waa qowluhu tacaala fain kuna nisaaan fowqa thnatayni falahuna huluthaa maa tarak ma garata amaa bintayl ibni iyadaa la haleeshiiyey oo qur-aankana waa lagu haleeshiiyey ma garata ee aathaartana maaragtay waa ku sugnaatay haye albintayni wa bintayl ibni waana shuruudeedana waxaa weeye awalan albintayn markii ay yihiin waa inay hal ay ka badan tahay labada gabdhood oo laba iyo saddex wixii ka badan ay noqdaan soo maaha waa in mucasibna uusan jirin labadaas wey bintayl ibni labadii hore soo maaha oo ah inaan maaragtay waladu sulbi inuusan jirin laba waa inay ka badan yihiin mucasibna inuusan jirin iyo walukhtayni labadii walaaloodoo min alabi walummi ah iyo walukhtayni min alabi walaalaha hadda aayatul kalaalaa lagu sheega aayatu sayf yasaftuuna qulaha fi lkalaalati in imru'un halaka laysa lahu walad walaa ukhtun falahaa nusu maa taraka wahuwa yariuha gab oo ka siisanaa isagu in lam yakun laha walad fain kaanat itnatayn hadday yihiin falahuma thuluthaan ay leeyihin fain kaanat natayni falahuma thuluthaan wain kaanuu ikhwata rijaala wanisaaan falidakari mithlu xadi lunhayn taakaas marka walaalaha marka waxaa soo gelaya akhawaadka oo shaqiiq labada ahoo shaqiiq oo labada ukhto oo shaqiinka iyo labada liab ah ma garata laakiin ukhta liab ma imaan karto iyadoo ukhto shaqiiqa ay meesha joogto maray imaan kartaa hadday hal mid ay tahay oo nis qaadato oo wax kale uusan jirin sudisay hadhow qaadan doontaa takmilat thuluthaan hadhow waa noo imaan doontaa wathuluthaani fardu arbacatin waayo albintayni wa bintay libni hadda bintayn iyo iskumama imaan karaan hadda mogta hadday bintu ibni ay joogto bintayn hadday joogaan bintulibni meesha ma soo gelayso waxay kusoo geli kartaa sida noo imaan doonto hal bintu ibni inay joogto hal binti sulbi inay joogto ay nuskeeda ay qaadato bintil ibnigii hadhow waa un gabar kaloo meydku dhalo sudusay qaadanaysa ay thulus u kaamil yeeshaan laakiin mar hadday labo ay joogaan ama wiilal ay joogaan waa uga dhammaatay halkaas waa uga dhammaatay iyo wal ukhtayn ukhtayn ukhtayn inta bintayn ay joogaan ama bintayn ibni ay joogaan waladu sulbi ama waladul ibni intay joogaan ukhti ma soo dhaqaaqi karto walukhtayn min alab walummi walukhtayna min alabi ayaguna intii hore intay joogaan ama ay joogto ukhtayn oo ukht oo maaragtay min alabi walummi ah iyaduna ma soo dhaqaaqi karto waxay yidhaahdaan midii hore oo niska aan soo marnay dadka niska qaata laba bisaa kulmi karta zawjka iyo ukhto shaqiiqadaa bis inta kale ma kulmi karaa oo waa maxay ileen hadday binto joogto ama bintul ibni ou joogo zawjkii nis waa ka dedega rubaca loo eriyay soo maha okay laakiin asaga i waxaa kulmi kara iyo ukhtada shaqiiqada ama ukhtada liabkaa kulmi kara oo maalan meydaa dhintay waxuu ka tegey meyga ha islaana dhimatay zawj iyo waxay ka tagtay ukhta shaqiiqaa ama ukhta liaba lahu nisfu walaha nisf waa la kala goost laakiin bintina lama kulmi karo dhusku lama kulmi karo binto lama kulmi karo sababto marka binto meesha soo isaaq bintul ibni waaba la eriyo asaga waxaa weeye rubacaa lagu faniinay meesha waxba isaga tagaa nisma qaadi karteed haye intan huluhaan kalena ma wada kulmi karaan sababtoo ah hadday binteyn ay joogaan oy huluhaan qaataan binteyn ibni maba qaada ka ma imaan karaan ukhtayn hadday joogto hadday binteyn ibni ay joogto ukhtayn shaqiiqa ma imaan karaan ukhtayn shaqiiqa hadday joogto ukhtayn liama waa imaan karaan wthulthaani fardu arbacati waaye albintayni wabintay libni waluktayni min alabi walummi waluktayni min alab wthuluthu thulutkiina fardu thnayni labaa wax ku dhaxasho alummu hooyadii idaa lam tuxjab haddaan la xijaabin oon inta thuluth laga xijaabin aan sudus la geynin hooyada waxaa thuluth ka xijaabi kara oo sudus u eryi kara owlaad walad asulb oo waladul ibn hadday meesha joogaan hooyo sudusay ku carareen waxaa kaloo xijaabi kara walaalo laba iyo wixii ka badan ma garad iyadana sudusay ku carare ilaahay wuxuu yidhi falmatn kaanu ikhwata ha aayad waa kii ahayn in kaana waliabaweyhi likuli waaxid minhuma taraka in lam yakun waliabaweyhi likuli ma taraka in kaana lahu walad hadday ilma ay meesha jiraan waalid sudus ma dhaafi karo awowaa hadduusan wiil jirin oo hadhow casabo soo aad aadi kara hadday gabdha meesha kale jiraan wiil hadduu jiro xataa aabbaha sudus ma soo dhaafi karo fa in lam yakun lahu waladun hadduusan jirin wawaritahu abwaahu labada wax dhexlaya labada aaba ay yihiin aabbiyi hooyadii faliummihi athulutha awlaada laakiin fain kaana lahu ikhwa walaala haddii ay jiraan labay wax ka badan ku aabbiyi hooye ha ahaayeen ku hooye ha ahaayeen ku ab ha ahaayeen waxaa weeye fain kaana faliummihi asudus marka waxaa la yidhi dee odagii ayagu lama dhexli karaa laakiin wamaca daalika waa carirayan xikmada allahu aclam dee odag hadduu xoolo qaatay wiilashan waxbuu ka siinaa moogta waxaan soo wada qamirsanahay wax gabdho yarda u gada wax maaragtay xoolay u baahan yahay isaga lay sugayaan moogta marka saasaa walaala hadday joogaan raggaanoo dhana isaga waxay ka rabaan tamwiil soo maaha raggii hore waa dadka u xoolo goyn jireen markaasay markastaba xoolaha u qaybin jireen hadda wiil haddaad adigu aadan u dhisin aada u xool meel wax ka keen lama arg marka saasay ahaan jirta marka marka lacala xikmada taasaa ku jirta marka hooyo sudus waxaa ka rari kara in uu joogo waladu sulbi ama waladul ib mid ama jamcun min alikhwa laba iyo wixii ka badan ayaa ka rari kara marka saasuu ku yidhi wathuluthu fardu thnayni fardu thnayni al ummu um hooyadii idaa lam tuxjab haddii aan laga xijaabinoo uludkiiyo aan sudus loo eriyin sudus yaa u eryi kara waladu sulbi ama walad libni ilaa waladulibni meesha walad sulbigu jooga soo maa waxaa kaloo eryi kara jamcun min alikhwa fain kaana lahu ikhwatun faliummihi asudus nacam walilithnayni iyo waxay u sugnaatay labo iyo fasaacidan wax ka badanoo min alikhwati waalakhawaati oo walaalo iyo walaalo ah walaalo gabdha iyo walaalo wiilal ah laakiin min waladul ummi ah wiilal meydka ku hooye ah ayagu waxay wax ku dhaxlaan horta farci waaritha waa inuu jiro oo waladulibn iyo waladu sulbi iyo waladulibni midna inuusan jirin asal waarisoo aabbo iyo jadna inaysan jirin soo ma labadaas afartaasaa iyaga xajibi kara ayagaa laba xaalo ah hadday badan yihiin thuluhay leeyihiin hadduu mid keli yahaana sudusuu leeyahay nacam oo aayadan wain kaana rajulun yuurahu kalaalatan haddii la dhexlaayo kalaala waxaa la yidhahdaa qof farciisana uusan joogin asalkiisana uusan joogin aw imra'atun haddii la dhex kalaalato walahu akhun oo ukhtun ay leedahay falikulli waaxidin minhum asudus maa taraka in kaana lahu walad falikulli waaxid min asudus maa taraka fain kaanuu akhara min dalik fahum shurakaau fi thuluth waa kaas hadday badan yihiin thuluthkaas ma dhaafi karaan iyagu thuluthkaas ma dhaafi karaan laakiin meel farac waaritha uu joogo oo welad walow gabarba allah ka dhigay ama waladul ibni uu joogo aabbe ama awowo uu joogo giiri kama soo saraaci saaci karaan hay wthuluthu fardu thnayni waaye alummu idaa lam tuxjab waxaasna qur-aan ku jiraan iyo walithnayni fasaacidan oo min alikhwati walakhawaati oo min walad lummi ka mid ah hadhow insha allah casharka soo socda waa xali doonaa insha allahu tacaala oo mar walbaba suduska sabuuradan ku dhigi doonaa casharka noo soo socda insha allah wasudsuna fardu sabcatin waaye todoba wey alummu maca alwalad hooyo oo maanta ma arkaysaa welad ou la joogo waladulmeyit oo waladulibni ou la joogo ow ithnayni ama labo iyo fasaacidan wax ka badanoo min alikhwati waalakhawaati ka mid a ilaa markii hore waxaa la yidhi meydku haddii uusan welad oo sulbi ah iyo waladulibni hadduusan lahayn walaalo laba iyo wax ka badanoo uusa lahayn hooya waa reero thuluthaale labadii shardi mid haddii la waayo oo ama meydkii wuxuu leeyahay welad oo isagoo duudkiisa u dhalay ama inankiisaa dhalay gabar iyo wiil wuxuu dhala ha ahaadee waa inankiisa waa inuu dhalo laakiin gabadheeda hadday dhasho baabkama imaana gabadhiisa hadday dhasho ama laba iyo wax ka badanoo ikhwo walaalo iyo walaalaha hadday yidhaah joogaan markaa suduskii kusoo cararaysaa marka waa mid waliljadati ba u sugnaaday cinda cadami lummi hooye markii la waayo jadada markii hooyada la waayo ayay iyaduna ay suduska aylaada waxaana ku sugnaaday xadiidu bureyda ana nabiya sala allahu caleyh wasalam jacala liljadati sudusa idaa lam yakun duunaha um ay iyadu marka laba dhinacay ka timaadaa xagga hooyada waa ka timaadaa hooyada hooyadeed ama hooyada hooyada hooyadeed hooyooyina saa isu daba tixan ama xagga aabbay ka timaadaa oo aabbaha hooyadiis hooyadeed hooyadeed ama awowga hooyadiis hooyadeed hooyadeed saa isu daba tixan saddexaas dhinacay ka timaadaa nacam marka xadiidkaas sheegaya waliljadati ba u sugnaaday laakiin waa cinda cadami alum jadadaas ha ahaato ama ayeyada xagga hooyaa oo hooyo dhasha ama ayada xagga aabbaa oo aabbo dhasha hooyoo joogta marka wax ma dhexlaaya laakiin hooyadii hadday dhimato oo ayeyadii aabbo dhasha ayeyadii hooyo ay soo gaaraan waa suduskay qaybsanaya suduska iyaguna qaybsanaya nacam sababtoo dhinac hooyay ka yimaadeen haye laba ma hayna marka hooyada ashaya daliilkeeda waa qur-aanka jadadana daliilkeeda xaggan ka keenay sunnada soo maaha nabigu cale inuu jadada uu sudus dhexal siiyey markii hooye la waayo walibintilibni maca binti sulb maydaa wuxuu ka tegey gabarow asagu dhalay iyo gabar wiilkiisu dhalow ka tegey maydaa dhintay wuxuu ka tegay gabarow dhalay iyo gabar wiilkiisu dhalay wax dhan waa xallinayna insha allah casharka soo socda ilaah hadduu yaraa sabuurada mid walba ku xalinayno sidaa loo xalli waa idin barayna insha allah marka wixii kaloo jooga ha joogeen hadday rabaan ama zawj ha la joogo ama walaala ha la joogeen hadha waa imaan laakiin waxaana khuseeya meydkii wuxuu ka tegay gabar oo asagu dhalay iyo gabaroo awoowe u yahay see loo dhexlayaa gabadhii asagu ou dhalay gabdho kaloo walaalaheeda lama joogaan wiilal oo casabeeyana lama joogaan yaa ka celinaa marka maaragtay nuskeeda nusay la boodi gabadhan awoowaha u yahay meesha ma lagu qadinaya waxaa laleeyahay laguma qadinaayee waxaa la leeyahay sudusay qaadane si thuluthaan u qaato laba gabdhood hadday ahaan lahaayeen meeqay qaadan lahaayeen thuluthaan soo maaha marka maadaama midaan uu awoowo u yahay midaan laba qaybsan karto thuluthaanka way ka yarta laakiin suduskaasaa xoogaa alagu cariirina o iyadana xadiidka ayaa u daliila oo bukhaari oo wariyey markii ibnu mascuud la weydiiyey meedaa wuxuu ka dhintay gabar gabaroo awoow yaho wiilkiisu dhalay iyo walaashiis marka wuxuu yihi gabadha nusay leedahay gabadha awoowaha u yaho wiilkiisu dhalana waxaa la sudus takmilata thuluthaan gabadhan kalena waxaa la yidhahdaa casaba macal khayra la yidhaaho waa gabdhaha markay wax casabeeyaanoo gabdho walaal gabar walaala hadday gabdho ay maaragtay eeddo u tahay ay la joogto waxaa weeye casabay noqone waa noo imaan doontaa hay walilukti min al abi u sugnaatay maca al ukhti min al abi waalummi ah maydaa wuxuu ka tegay gabar walaashiisa ku aabbiyo hooya iyo mid ku aabba hadda midii ku ku aabbiyo hooyadeed nuskeeday dhag siisanaysaa ilaa anagii soo marra asxaabu nus inay tahay middan ku aabba ah maadaama labadii uluthaan hulutaankii ousan dhammaanin huluthaanka intaa ka hore suduskahay ku leefay iyadun soo maha haye walil abi aabbow u sugnaaday oo macal weladi aabbahan hadduu weladkiisa uu la joogo muxuu leeyahay sudusuu leeyahay marka soo maha aayaddii maxayd bilowgeeda weli abaweyhi likulli waaxid minhu smaa taraka in kaana lahu walad hadduu walad leeyahy waladku marka haddii la sheego maxaa dhahay faraa'idka yashmalu aldakara waluntha oo walad lubn hadduu walad una joogana waa sidoo kale waliljaddi awowgii u sugnaaday cinda cadami alabi aabba markii la waayay isagana xadiidaa kusoo arooray oo ma garati oo waana ijmaaca lagu yahoo jadka ayaa u yimid marka nab abubakar waqtigiisi muquur ibnu shucba weydiiyey muquur ibnu shucbaa marka markhaati foroo yiri jadku sudusoo le sida aabihii oo kale yaa kaaga marqaati kadana maxaad binu maslama uga marqaati kacay xadiidkaas abu daa-uud inuu wariya umalan naam iyo welil waaxidi hal mid oo min waladil ummi waladul ummi ka mida soo maaha haa wain kaana rajul yuurau biha w daynin wain kaana rajul imraat walahu ahun ow uhtun falikuli waaxidin minhuma sudus ah ow uhtun halkaan culimmado dhan biijmac waxaa lagu fasiray alakh lium sababto ah ashaqiiq ama akh liab baabkiisu intaas waa ka wenya soo maa marab xoolaha dhan casabaysanaya jug ka siinaya soo maha marka waa saas wey walilwaaxidi oo min waladulum u sugnaaday markaad xoogaa caawa waa kasoo daahnay intaasaan ku ekeynaynaa ee talaada soo socota casharka waa noo jiraa isagoo fiqiga suma baaqanayo bal in masaa-ilkana waa xalinaynaa intaana waa dhameynaynaa qaabkii qur-aankana markaas waa sharxaynaa marka dee safarkaadu insha allah beri ou noqdo waxaa un baaqana tafsiirka